bismillahi raxmaan raxiim maanta waa fariintii labaad ee asbuuc gudihii aanu soo dirno fariintii koowaad waa tii aanu soo dirnay sideed iyo tobankii bisha maarso laba kun iyo labaatanka oo ku saabsanayd taxadarka aynu ka qaadanayno xanuunkan adduunka afeeyey ee coronavirus fariintan waa fariintii labaad oo aanu maanta soo dirano saddexiyo labaatankii bisha maarso laba kun iyo labaatanka waxayna ku saabsan tahay in aanu bulshada soomaaliyeed ee turkiga ku dhaqan ama degan ogeysiino safaaradii in si kumeel gaad ah aanu u xidhnay adeegyadii aanu bixin jirnayna qaabka aanu dadka ugu adeegano kiliibkan aanu ku faahfaahinana annaga oo tixgelinayna hadba talooyinka dowladda aynu la noolnahay ee walaalaheena ee turkiga ah ee ay u jeedinayso bulshada ku dhaqan dalka turkiga oo aynu inagu ka mid nahay waxaanu go-aansanay beri laga bilaabo in safaaraddu xidhan tahay oo aan cidina imanayn shaqaalaha safaaradduna ay guryahooda kusoo shaqaynayaan oo aan loo ogolayn inay dibadda u baxaan dadweynaha na aan loo ogolayn inay dabadda u baxaan wixii aan howl ka fursan waaya ahayn ilaa laga gaadhayo shanta bisha afraad laba kun iyo labaatanka ama shanta bisha abril laga gaadhayo maalin axada ah haddii aydaan war kale naga helin oo muddadaa gudaheeda ah waad ogtihiinoo maalin walba waxbaa isbedelaya go-aamo cusub baa soo baxaya talooyin cusub baa soo baxaya si kumeel gaadha labada asbuuc oo ka bilaabmaya afariyo labaatanka bisha ilaa iyo saddexiyo labaatanka bisha safaaradda way xidhan tahay afariyo labaatanka bishu waa berito oo talaadaha way xidhan tahay safaaradda ilaa laga gaadhayo maalinta axadda oo shanta bisha abriil ah haddaydaan war kale naga helin isniinta bisha lixda abriil safaaradda waa la furaya intaas waa ogeysiiska waxaan kaloo kula talinaynaa soomaalida degan dalka turkiga inay u hogaansamaan talooyinka dalkan soo jeedinaya bulshada usoo jeedinaya waad la socotaan iminka dadka waxaa la amray inay guryahooda joogaan dadka qaarkoodna ee waaweyn da-doodu lixdan iyo laba ka weyn tahayna waxaaba lagu khasbay oo shaarica waa laga qabqabanayay dadka kalena waxaa lagula taliyay ciddii aan muhiim ayanu ahayn in ay soo baxaan inayan soo bixin annagu hadda gurigaanu ku jirnaa fariintan gurigaan kasoo duubayaa dabadda uma baxno umana baxno haddii ilaahay idmo ciddii marka aan degdeg wax daruuri ah oo naflaqabad nafqabad ah aan ahayn waxaan kula talinaynaa inay fariimaha dowladda turkiga ay maqlaan waxaanu ka warhaynaa soomaalidu inay weli suuqyada maraso oo weliba ku badan tahay oo dadka kale kaga badan tahay waxaanu mar labaad kula talinaynaa dadka soomaalida ah inay arintaas ka taxadaraan oo aan loo arag dad dowladda warkeeda aan dhageysanayn dowladdan walaaleynu nahay saaxiib baynu nahay wax badan bayna tartay dhulkeeda inagu soo dhaweysay min fadlakum min fadlakum min fadlakum hala ixtiraamo waanooyinka iyo talooyinka xukuumadda kasoo baxaya intaa safaaraddu xidhan tahay waxaa loo adeegayaa oo keli ah dadka howlaha erjentiga ah ama degdega ah degdega degdega ah ayaa loo adeegayaa oo maxaa yihiin waa dadka muddada gudaheeda ballan ku leh immigrationka muddadaa la xidhay safaaradda ciddii ballan ku leh immigrationka uunbaa loo adeegayaa ciddaasina waxay fariimaheeda kusoo diri kartaa emailka hoos ku qoran shaashada ku qoran aad ka arkasaan waxay kaloo la soo xidhiidhayaan whatsappka lambarada shaashada ka muuqan doona kii aad doontaan waa lasoo xidhiidhi kartaan isagaaad usoo diri kartaan wixii warqad ah isagaa qofka howlwadeenkaaba wuxuu idinla eegayaa waxaan in afar iyo tobanka cashee lakala maqan yahay ay degdeg tahay iyo haddii kale marka waxaa loo baahan yahay ciddii degdeg ah uunbaa loo baahan yahay laga qabanaya warqadaha ciddii aan degdeg ahayn matalan ballamaha leh bisha may ama abril dhammaadkeeda ama dhexdeeda muddadaa safaaradda aynu xidhnay wixii kadib leh iyada waxay sugayaan uun marka safaaradda la furo